allaha u naxariistay aabba iyo wiiluu dhalay ayaa dhintay kadib markii ay ku dhaceen ceelkan oo ku yaala deegaanka orogaale oo ka tirsan degmada tarjab oo ka mid ah dhulka ay gumaysato kenya wiilka dhallinyarada ah ayaa doonayay inuu badbaadiyo neef ku dhacay ceelka balse isagii ayaa ku dhacay waxaana aabbaha dhalay wiilka oo isna isku dayey inuu soo badbaadiyo wiilkiisa taas oo sababtay in labaduba ay halkaasi ku geeriyoodaan dadka ku nool tarjab ayaa sheegay in labadaasi marxuum ay muddo saddex saacadood ah ku jireen ceelka ugu dambayntiina laga soo saaray ayagoona lagu aasay degmadaasi dhacdadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo halkaasi ay biyola'ani ka jirto hal ceel deegaanka ku yaalayna ay keentay in dadka iyo dunyaduba ay wadaagaan